madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa booqasho ku tegey deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland si uu usoo eego baaxadda abaarta iyo dadka ay saamaysay madaxweyne gaas ayaa tegey tuulooyin iyo deegaamo hoostega degmada isku shuban ee gobolka bari wariyahena maxamed colaad xasan ayaa haddaba cabdiweli gaas wax ka weydiiyey baaxadda abaarta puntland iyo waxa uu kusoo arkay booqashadiisa
walaal waa mahadsan tahay dabcan xalaatan hadda muddo ayay ayay socotay runtiina waxaa ka dhacday abaar runtii dalkan aan u malinayo waayaha inaysan soo marinin oo aada u dhibaato badan oo xoolihii ay lecdeen runtii aan is leeyahay abaarihii dalkan soo mara ku uxumaa weeye dadkuna aada bay u dhibaatoodeen xoolihii dadkan badi waa ay dhaafeen dabcan hadda meeshaan imid waxa weeye dhul hadda roob ka da-ayn isugu soo guuray marka bal dadka kuwa soo guuray inaan ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo wixii loo qaban karo dadka yimidna dad bay kasoo guureen runtii halkan waxaa waxa intii socon kartay iyo xoolihii laakiin badanoo maati ayaa laga soo guuray dhulkii ku haray taa laftooda waxay u baahan tahay fikir kale iyo aragti kale iyo runtii ayaga laftigooda in laga warqabo oo laga warhayo laakiin hadda intii timid halkani dadka gobolka jooga ay aad bay usoo dhaweeyeen meel kasta ayaan laga yimid waqooyi soomaaliya ilaa tubdheer ilaa etoobiya ilaa koonfur mudug iyo ka shishay somal dhamaan meeshaan isugu timid marka dhibtu way badan tahay baahiyi waa tiro badan yihiin resourcekuna waa iska yar yihiin marka runtii waa challenge wey waa dhib weyn baa jirta waa gartay mar haddii abaartu heerkaa ay gaarsiisan tahay maamulkii puntland aad tihiin wax qiimeyna oo aad ku samayseen tirada dadka ee meesha ay dhibaatadu gaartay ama ay saameysay abaartu ama wax ku dhintay wax daraasaad oo aad ka samayseen ma jiraan dhimashada dadku waa runtii ma ma badnaan umana mana mana statiskasada anugu korkama hayo laakiin xoolihii wey waxa aada leedo dhamaaday marka tirada dadku dee runtii reemiigii soomaaliyeed oo dhan oo waqooyin ku noolaa iyo gobolada dhexe aada bay u saameysay marka dadku runtii dad yani waxaan ka hadlaynaa malaayiin gaaraya weeye dadka dhibaatada ay gaartay dadka remiig ah oo dhan weeye dalka ku noolaa dadkeeduna garanaysaa boqol kiiba lixdan reeba remiig ah weeye marka culayska iyo xajmiga ay leedahay arrintani mid lay qiyaasi karaa maaha dhibaatadu waxay ka taagan tahay runtii bishii february sanadkii sanadkan sanadkii lasoo dhaafay ayaanu bilowna kheyradaan aanu international communitiga beesha caalamka u sheegayno in dhibaatadaasi ay soo foosaan soo socoto yeelanana barnaamijyo iyo contingency plans lagaga sii maarata hortegayo oo lagu talagelayo hay-adaha dhan baan shirnay waan u yeelanay kheyradaan baanu suubinay ilaa haddana mushkiladii waxay tahay cid soo jawaabtay ma ay jirto cidaadaha caalamiga oo nooc walba ayaa yimid dhibaatada way arkeen waa tabiyeen lakin hadda waxaa moodaa in wax kale loo sii jeedaba oo arrintaas kaqabashadeeda in beesha caalamku aysan dhug badan aysan siinaynin dabcan taa markay timaadana waxaa imaanaysa talaada xigtaa maxay tahay inaanta ka quusanno isku tashano annagu shacabka iyaga puntland waa istaageen diasporada waa shaqaynaysaa ama gurba joogtu dadkii gudaha joogay oo ganacsatada ahaa oo culummada lahaa waa ay shaqaynayaan dowladda waa ay shaqaynaysaa marka inaanu isku tashano puntlandna dawalba waa isku tashan jirtay inaan isku tashano dadka iyagana wixii aan baadsan karno badbaadsano wixii kasoo harana ilaahay aanu u barino in uu dhibta naga dulqaado oo oo dadkaana uu micino cabdiweli marka arrintan oo kale ay dal ka dhacdo ama gobol ka dhacdo waxaa la geliyaa xaalad deg dega oo dhaqaalaha iyo kheyraadka dalkaasoo dhan uu haysto ama cashuuraha dekadaha waxaasoo dhan baa loo weeciyaa sidii dadka loogu gurman lahaa idinku diyaar ma u tihiin inaad xaaladdaa gelisaan puntland oo aad gurmadkaa ka qayb qaadataan oo lacagihii iyo deeqihii iyo wixii aad heli jirteen oo dhan aad inta badan u weecisaan sidii dadkaa loogu gurman lahaa ilan dadku hadday baaba-aan waxad xukuntaan heli maysaane waxaa iska jirta baahiyo badan oo kale oo runtii ayana muhiim ah oo baahiya masalan amniga la xiriiro oo kale puntland yani waxaa ku furan xaalado amni oo tiro badan oo dhan waxaan kala dagaalamaynaa daacish waa garanaysaa oo qandalo waaya waa dhow aan ka saarnay dhan waxaan kala dagaalamaynaa shabaab iyo buuraha galgala kuwii shidada ka waday xuduudo badan baa nagu furan oo dhibanagaga furan tahay marka xaalada amni baa iska jira laakiin dabcan dadku diyaar bay u yihiin fikirkaasna dad badan ayaa qaba oo hadda wixii kale oo kamaamuwa mooye wixii kale in hawshaas la galo oo wax lagaga qabto waa fikir wanaagsan runtii saliima weeye dabcan hadda wax hadda anagu ama biyo ha noqoto ama raashin ha noqoto oo hadda dadka la gaarsiinayaana wax meel kale looga yimid maahana waa wax kii dadka puntland bulshada puntland dhexdeeda kasoo dhexbaxay wey waa gartay marka xilligan soomaaliya doorashay ku jirtaa oo sida hadalkaadii ku jirtay beesha caalamku dhinac kale kusii jeedaa baa tiri ma loo fasiran karaa in doorashadan ay caqabad ku tahay gurmadkii gargaarka abaaraha oo la samayn kara in dib loo dhigo oo dadkaa loo gurmado marka hore si loo helo dad caafimaad qabo la xukuma intii dadkii ay baabi'i lahaayeen wallahi wa waa isiclaan lahayd in la yihaahdo wax kale baani loonaya dadka hal loo gargaaro sababto waxaa weye dowladdu yani dadku hadiiba ay le-anayaan oo gaajo iyo dhibaato ay dalka ka jirto siyaasadda waxaa maranaya waxun iska taakeysiya laakiin isbedel dowligana dabcan oo dadkan u khidmayn karana in la helo waa loo baahan yahay laakiin runtaana ima muuqato doorashada wakti badan bay qaadanaysaa kadib maaha marka maaha doorashada keliya oo waxba baarlamaan ba la dooranayaa iyo madaxweyne la dooranayaa iyo ma garan kartaayo xukuumad ra-iisul wasaare lasoo magacaabayaayo xukuumad baa lasoo dhisayaayo ma garan kartaa wakti badan bay qaadanaysaa waktigaasina wakti dadku ay sugi karaan maaha marka waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la wado laftigeeda in aan taa keliya boqol kiiba boqol focuska la saarin beesha caalamka iyo soomaalidu eh laakiin dhibta jirta laftigeeda sidii loo adresgarayn lahaa oo loola xaali lahaana lagu darsado qorshaha lagu darsado ayay ahayd laakiin waxaad moodaa hadda hal dhinac keliya beesha caalamku inay ujeedsatay iyo ciddii kale oo howlaha xiiseynaya laakiin ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo soomaalida kale ee dabcan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan oo laga yaabo marka ay kursi raadinayaan inay malaayiin dollar ku bixiyaan laakiin abaaraha aan shilin ku bixinayn wallahi waa runtaa weeye wa runtii fikr fiican baan hadda maqlaya laleeyahay fiiga laga aruuriyo maaragtay nimanka musharixiinta ha la siiyo abaar maxaas waxa wax taraya maaha waxaa loo baahanya dowladda soomaaliyeed dabcan resource bay leedahay kale oo soo galo oo magaca soomaaliya lagu soo qaado oo lagu helo waxaa loo baahan yahay maanta in sababta waxaa weye runtii cuquba meesha ka dhacaysa inkaar baa ka dhacaysa haddii aan siday tahay aan loo wajihinin dadkaanna hadda loo gashanay suuladka madaxda loo noqo raba in loo noqdana haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanin waxaa umalanaya dalkan runtii dhib weyn baa ka dhacaysa cid runta ku faa'iidaysa oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto guusha dhabtahay waxaa weeye naf iyo xoolo dadka soomaaliyeed ee dhibaataysa in la badbaadiyo taasaa sharafta ku jirtaa taasaa karaamada ku jirtaa taasaa dowladnimada dhabtaahi ay ka tarjumaysaa marka aan usoo jeesana arrintaa iyada ah baaqaygu kaa weeye madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo khadka telefoonka ugu waramiye wariyaha v o e da maxamed colaad xasan